madaxweynaha maamulka hirshabelle mudane cali gudlaawe xuseen ayaa maanta tababar waxa uu magaalada jowhar ugu soo xiray dufcadda labaad ee ciidamada daraawiishta hirshabelle ee ka howlgalaya deegaanada maamulkani mucalin mukhtaar dhegey oo ka mid ah tababarayaasha ciidankani muddada tababarka ay qaadanayeen ayaa ugu horeyn madasha ciidanka loogu soo xiray ee tababarka ka hadlay taasoo ay nagala soo qayb galeen taliyaha ciidanka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle iyo saraakiil badan waxaana ku soo dhoweynay annagoo diyaara oo u diyaara hawshiina loo idmaday ilaahay idankiis inaan waajibkooda dhallinyaradan ay gutaan ay diyaar u yihiin muddo saddex biloodana ay ku soo jireen tarbiyo iyo qaabkii ciidanka marka mudane madaxweyne adiga iyo wafduudda kula socotaba ku soo dhowaada dhallinyaradan oo diyaar u ah inay
taliyaha booliiska ciidanka hirshabelle xasan dowsow xasan iyo wasiirka wasaaradda amniga maamulka hirshabelle maxamed cabdiraxmaan kheyre ayaa si isku mid ah ciidamada kula dardaarmay inay waajibaadkooda gutaan kugu bixiyana waxaa la rabaa inaad dalka iyo dadka aad ugu shaqaysid waxaad tihin ciidankii daraawiishta dadka reer hirshabelle waxay idinka rajayhayaan inaad hirshabelle aad wax ka bedeshiin adinka iyo kuwa idinka horreeya kuwa idinka dambayn doonaba waxaan idinkula dardaarmayaa inaad ilaalisaan dishibiliinka iyo kala dambeynta iyo amar qaadashada nagula soo barbaariyey ee xeradan aad ku soo barateen waxaana rajaynayaa inaad noqon doontaan dufcadii maxaa la yidhaahdaa ugu dishibiliinka fiicneed ama ugu asluubta fiicneed cali gudlaawe xuseen madaxweynaha maamulka hirshabelle ayaa tilmaamay in dufcadaha ciidanka ee tababaradaha loo soo xirayo ay noqon doonaan kuwa isdabajoog ah maamulkana uu tayan doono ciidamada ka howlgala deegaanada maamulka hirshabelle kow allah inaan isu dhiibnaa nagala rabaa allahayd abuurtay inaad ku xirraatiinaa laydinka rabaa in la soomaa la rabaa in la salaadaa la rabaa haddaan la soomin oon la salaadin oon allah lagu xirrayna guul lama gaaraayo mid adduunyana lama gaaraayo mid aakhirana lama gaaraayo nimankaan diinta beenta ka sheegaayo ee diinta iyo ku gambada dadka ku dhibaatayhaayo idinkaa guryihiinnii joogo idinkaa xaq u dirira idinkaa dadkiinna iyo diintiinna difaac u haayo alla ka cabsada salaadda ha la dukada ha la soomo mas-uuliyadda kow naftiin inaad ka bilowdiinaa la rabaa